wasaaradda kalluumeysiga dowlad goboleedka koonfur galbeed oo kaashanaysa hay-adda maxalliga ah ee sareedo ayaa agabka badda u qaybisay qaar ka mid ah kalluumeysatada ku sugan magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ugu horeyn cabdulaahi maxamed iskuduwaha wasaaradda kalluumeysiga ee magaalada baraawe oo ka hadlay goobta agabkani lagu wareejinayay ayaa waxa uu kula dardaarmay kalluumeysatada in agabkan ay u isticmaalaan sidii loogu talagalay islamarkaana ay ilaashadaan alaabtan waxaa idin keentay hay-adda sareedo wasaaradda keentay hay-adda sareedo soo marsiisay injihowga marka alaabtan sidii lagu talagalay inaad u isticmaashin waxaan laga rabaa oo mar walba oo aa ku ganacsatiin alaabtan lama rabo in meel lagu arko ama meel suuq la geeyo looguma talagelin marka waxaan leenahanay waa markii labaad oo alaabtaan la siinayno baahidiina mar walba haddii ee waxaysato waan iila keenayaa marka waxaan idin sheegaynaa annaga wasaarad ahaan aniga iskuduwihii wasaaradda kalluumaysigan ahay oo wasaaradda meeshaan u joogay marka waxaan idiin sheegaynaa alaabtan si nidaaman ilagu keenay hay-addaa idin keentay safaray nii soo gelisay badda idin soo marsiisa way idin keentay wixii nidaam ah oo hay-adda idiin soo waxaystay oo xaq ah waan ilagu qeybiyey dhanka kale cabdi axmed yuusuf guddoomiye ku-xigeenka magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose oo qeyb ka ahaa mas-uuliyiinta goobjooga ahayd goobta agabkani lagu qeybinayay ayaa waxa uu tilmaamay in baahida agabka baddu uu intaa ka ballaaran yahay waxaana uu ugu baaqay wasaaradda kalluumeysiga iyo hay-adaha maxalliga ahba in ay ka qeyb qaataan sidii agab intaa ka ballaaran loo gaarsiin lahaa kalluumeysatada magaalada baraawe oo ah magaalo xeebeed ku xiran kalluumeysiga waxaan rabaa inaan ugu baaqo wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-adda sareedaba alaabtii aad soo dhiibteen waana soo gaartay si sharfanay noo soo gaartay dadkii loogu tala galay annaguna waa gaarsiinnay laakiin waxaan rabaa inaan ugu baaqo baahidu intaa waa ka ballaaran tahay degmaxeebeedka ee baraawe waa magaalo ku maarata ku xidhan badda baahida badeedna aaday uga badanta ka jirtaahi marka intaan waxaan ka rajaynaynaa in naloo soo kordhiyo magaalada baraawe oo ah magaalo xeebeed ayaa inta badan bulshada ku sugani waxa ay u badan yihiin kalluumaysiga waxaana agabkani lagu wareejiyey qeybo ka mida kalluumaysatada magaalada baraawe la rajeynayaa in uu daboolo baahidii ay u qabeen kalluumaysatada lagu wareejiyey in ay helaan agabkan oo isugu jira dharka dabaasha iyo qeybo kale